wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegaya in geel badan oo ay leeyihiin dad soomaali ah la laayay guryana la gubay kadib markii dad hubaysan oo ay soo weerareen xoolo dhaqatada oo ku nool meel u dhow xadka gobolka soomaalida kenya la leeyahay gobolka tana river saare cabdi axmed ayaa weerarkan ka waraysatay wariyahayaga maxamed faarax shire oo goobta booqday dad xoolo dhaqata ah oo inta badan dadkii ka soo guuray dalka gobolka waqooyiga bari ee kenya una tillaabay gobolka xeebta ee tana river deegaanka loo yaqaano deegaanka kitui ayaa ciidama waxay ku sheegeen tay gawaari ayaa waxay soo galeen deegaanadaasi halkaas ayna ku risaaseeyeen geel fara badan halkaasi joogay waxaa ilaayahay iminka indhaha inagu ay qabteen oo soo aragnay tiro geel halkaasi yaalay oo iminka aynu deegaankaasi ku sugannahay waa gartay marka sababta ma la ogaaday ee ciidamada kenya u xabadeeyeen geelan ila iminka xaqiiq lama hayo sababta keentay mana jirin wax siyaasad ah mana jirin wax dhul isku haysi ah oo dadka deegaanka u dhexeeyey keliya dadka waxay kusoo waabariisteen oo keliya ciidamo siqayo risaasna furayo guryihiina gubayo dadkana garaacayo marka taas waxay noqotay mid ay iminka laisweydiinayo waa garta marka xoolahan maxaa meel isugu wada keena ma suuq ayay ahayd goobta saas loogu xasuuqa xoolaha loogu laayay bay deegaanka bishaan hargeyso deegaan ka koreeya ilaa deegaanka booko dadku dad xoolo dhaqata ay ahaayeen tuulooyin bay deganaayeen dhulka wuxuu ahaa dhul iskugu soo guuray oo daaqa dhulkii inta badan uu ku haray ah marka waxay ahaayeen dad isku soo guur ah oo meel isugu yimid xoolahana xoolo dareeray bay ahaayeen siyaalo kala duwan ayayna u kala heleen oo ciidamadan ay u laayeen xoolaha marka meelo kala duduwan ayay xoolaha ku laayeen oo boqol iyo labaatanka marka la isku dara ayay tirada guud noqonaysaa guud ahaan boqol iyo labaatankaas ay noqonaysaa sida dadka deegaanka ay noo sheegeen xoolahana waxaa lagu kala laayay deegaanka booko ilaa inta udhexaysa deegaanka bisaan hargeysa oo dhammaan ka tirsan tana river xuduudna la leh degmada kale ee kitui waa tahay marka bal waxaad iga warantaa ciidamadan tana river gobolkaasi xeebta ama waxay u joogeen howlgallo meesha ma waxaa ka dhowaa cid ay kula dagaalamayeen ama al-shabaab ama waxay baacsanayeen waxay noq waxay doontaba ha noqotay oo keentay inay rasaastaas badan furaan ayagoon ka warqabin ciidaad kala xiriirta xataa ma jirtaa ciidanka iyo saraakiishooda inta badan saara waxa laisweydiinaya waxa weeye dhulku dhul colaad ka jirtay ma ahayn dhul dhul laisku haysta ma ahayn qulqulatooy dhul ay ka jireen ma ahayn sida ay siyaasiyiintu ilaa iminka qabaan waxa mucjiso ku noqotay dadka deegaanka in ciidamada hamar oo keliya ay soo galaan wararku waxay sheegayaan in ay ciidamadaasi ciidamada kaydka loo yaqaana k b r ka ay ku jireen ciidamada booliiska militariga ay isugu jireen xaqiiqdi lama hubo ilaa iyo iminka laamaha kala duwan ee amniga oon xoriro kala duwan la sameynay kamaysan jawaabin balse saxaafada dalkani kenya tiiviyada baraha bulshada dhammaan waa ay soo qaadanaysaa keliya marka laga reebo in guddoomiyaha degmada kitiyi uu sheegay in baaritaan ay sameyn doonaan ayna ogaan doonaan waa gartay bal maxamed faarax shiro waxaad iga warantaa maadaama warbaahinta ay si weyn u hadal hayso ciidamada saraakiishooda cid ka hadashay ama dawladda xataa oo xataa ayaga laftirkooda ka bixiya garaawshiyo in waxaan ay qalad aheyd amaba se wax u dhaceen ka hadlay deegaanka kutuyi oo in inta badan laga xukumo dhulka dhibaatada ka dhacday xeriro kala duwan la sameynay keliya waxay noo sheegeen inaysan ka warhaynin dhacda noocaasa baaritaanana ay sameynayeen la socon doonaan keliya intaas ay ku gaabsadeen ilaa iyo iminka ma jirto taliya ciidan ama taliyaha guud ee dalka ciidanka ama madaxweynaha ama dawladda oo ka hadashay arrintan ayada marka laga reebo in saxaafadda iyo dadkii xoolo dhaqatadaha deegaankaasi oo ku dhibaatooyay oo keliya ka hadlayaan waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka caadiga ah ee goobtaasi ka agdhow waa ciday wax gaareen ama dhaawac ama dhimasho ma jirtaa xoolaha ma ahan iyo guryahan barakac kasokow dadku wax gaaray ma laha guryahooda way ka qaxeen way iskaga soo guureen inta badanna waxay iska ahaayeen dad reeguura oo inta badan kasoo abaartigay gobolka soomaalida ee tana river waqooyiga bari iminkana waxay ku sugan yihiin tuulooyin hadda oo isla markaas aynu taaganaha tuulada bisaan hargeyso oo inta badan dadka ay kusoo qaxeen keliya waxaynu u geynay halkaasi dad samafalayaal aan la soconay raashin yar oo ay ugu talagaleen in ay ku anfuraan maalimaha soo socda kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire oo u waramayey saare cabdi axmed